dhalinyaradan oo ku nool degmada dhoobeley ee gobolka jubbada hoose oo bartay cilmiga kombiyuutarka islamarkaana shaqo ku waayay cilmiga ay barteen ayaa hadda ku dhiiraday in magaalada dhoobeley ka hirgeliyaan gooba ama xarumo lagu cilad bixiyo kombiyuutarka si ay ugu maareeyaan nolol maalmeedka qoyskooda qaar ka mid a dhalinyaradaas oo waraysi la yeeshay ayaa iga warbixiyey shaqadooda waan dhowahay magaceygii waa cabdulaahi caafi kumanac dheer garacde shaqada kombyuutarada hadee waa dhowr dhowr siyaabood u halaabaan waa la kala qaadaa hardware iyo software la yihahdaa marka badanaa waxay u badan yihiin dhanka hadda magaalada waxay u badan tahay dhanka hardwareka softwareka waa ku yaryaaba marka dhowr cilad baa laga bixiyaa waa software iyo hardware marka badanaa waxay kasoo halaabaan dadka qofka windowga inuu lagu shubto waa software la yihahdaa xagga jaajarka hadduu ka halaabo mise qeybaha inuu shidmi waayo combyuutarka xaggaasna waxaa la yihahdaa hardware yow muddada hadda qiyaas ahaan adiga waa labiyo toban sano baa ku jira adiga labiyo toban sano dhowr sano aan baranayay iyo adiga siddeed sano hadda ku shaqaysanaya horta waxaa la yihahdaa wixii lagu dadaalo maa la gaaraa adiga at least markii hadda koorsooyinka la bixina waa sanad ha sanad le wax ka badanna ma jirto ka yarna ma jirto waa sanadkaa dadka loo qabtaa ciddii wax ku baranayso waa sanad sida hay-adaha hadda waxay bixiyaan hal sano le markii meelaha goobaha xirfadaha lagu barto waa hal sano labiyo toban sano baa lagu bartaa wixii ka bilowda waa practical adaa suuqa geliya meel baa furanaysaa mise dadka waa la shaq dad adig experience kaa leh oo practicalka leh baa la shaqaynaysaa maxamed cabdulaahi cabdi waxaan ku noolaa dhobley waxaan ka midahay dhalinyarada ku shaqaysata kombyuutarka cilad bixintiisa alxamdulilah abiilka iyo xoogaa waan ka helnaa wax dhibaan ma jiraan adigu biilka iyo xoogaa mataqaantaa wixii aan u baahana waan ka helnaa ninkastoon is oga baahnayn xoogaa dee caawin kale oo xag dawli ahaato ama dhinac kale ahaato waxyaalo badan aas oga baahnahay laakiin haddana adiga alxamdulilah aad baan noogu fiicannahay waana afcada